ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada maamulka yuhuudda oo wiil dhallinyaro falastiini ah ku dilay deegaan dhacdaanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga sahaayinnada mu'asasada almalaaxim oo baahisay isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo dhaqanxumada maamulka aala sacuud iyo sida wuxuushnimada leh ee uula dagaalamaya islaamka iyo ehelkiisa dhulgariiro hor leh oo ku dhiftay dalalka maraykanka iyo gasakhistaan iyo xukuumadda maali oo dalkeeda ka ceelisay madaxii xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay u qaabilsanaa dalka maali qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ayaa shaacisay in maanta oo talaado ah ay ciidamada kayaanka sahyuuniga ah toogteen wiil dhallinyaro falastiini ah kadib markii ay weerar ku qaadeen deegaan dhacdaanta galbeed wiilka dhallinyarada ah ee ay toogteen ciidamada maamulka yuhuudda ay da-diisu ee toddobiyo toban jir waxayna yuhuudda sidaba caadada u ahay sheegeen in wiilkan oo lagu magacaabayay xamse amjad uu hubaysnaa islamarkaana uu rasaas kusoo furay ciidankooda xilli hore oo maanta ah ayay sidoo kale ciidamada maamulka yuhuudda howlgallo qafaal ah ka sameeyeen deegaanka barqiin oo dhaca waqooyiga daanta galbeed kuna dhow magaalada aljiniin kaasoo ay ku soo xireen siddeed iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay xiisad iyo baqdin xooggan ka taagan tahay deegaanada ay yuhuudda xoogga kaga heystaan dadka muslimiinta ah maadaama ay halkaasi kusii xoogaysanayaan weerarada ka dhanka ah yuhuudda xaaqidiinta ah toddobiyo labaatankii bishii janawari ee lasoo dhaafay ruux hubaysan oo falastiini ah ayaa sideed ka mid a yuhuudda ku dilay meel u dhow kiniisad ay ku lahaayeen magaalada alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga sahaayinnada waxaana weerarkaas uu dhacay maalin uun kadib markii askarta yuhuudda ay weerar ku qaadeen magaalada aljiniin halkaasoo ay ku dileen toban ruux oo muslimiin ah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay isdaar lagu soo bandhigaya dhaqanxumada maamulka aala sacuud iyo sida wuxuushnimada leh ee uula dagaalamaya islaamka iyo ehelkiisa maxamed ciise ayaa warbixintan ku eegaya
عصفت بنا الأهواء والأوزار nidaamka sacuudiga iyo waxyaabaha sababay in lagu baxo waa ciwaan isdaar maqal iyo muuqaal ah oo ay soo saarteen mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta muuqaalkan ayaa loogu hadlayaa dhibaatooyinka iyo fasahaadka maamulka aale sacuud iyo dhaqanidiisa ku saabsan muslimiinta in ay ku kacaan sidii loo ridi lahaa halka uu isagana sii kordhiyey muubiqaadka uu samaynayo iyo cadaawadda maalinba maalinta ka dambaysa uu la soo muuqanayo wixii ka dembeeyey markii salmaan aale sacuud la wareegay maamulka xarameynka una gacangeliyey wiilkiisii fashilmay ee fasahaadka badan waxaa ilaa iyo maanta dalkaasi uu ku jiraa xaalado dhibaato wuxuu sidoo kale ku sugan yahay marxalad adag kuwii ka horreeyey kana halis badan عار شفنا أن جثى من فوق أظهر أمور الفتنة عصر.
في هذا البلد وما ما التسامح الظاهر جدا في كثير من الذين ظهرت منهم ألفاظ الردة في وسائل الإعلام ثم أيضا من الفتنة أيضا أن أن, أن وضعت لجان ل- للصحفيين يحاكمون فيها خارج دائرة القضاء القضاء الإسلامي في مثل هذا البلد والله إن هذا من الفتنة التي حذر الله عز وجل منها في قوله واحذرهم أن يفتنوك ومن شار بمثل هذا فهو من أمور الفتنة التي قدحت في دين الله عز وجل في مثل هذا البلد waxa uu dalka keenay musiibooyin waaweyn isaga oo ku gabanaya shacaarka waxqabadka iyo la dagaalanka fasahaadka waxa uuna dhaqangeliyey kufri isaga oo samaynaya muubiqaad iyo dembiyada halista ah xilli uu kor u qaadaya boorka iyo halkudhigga horumarka iyo in sacuudiga loo bedelayo sida dubay iska xortay dhaqankii الشيخ محمد بن بن راشد قدم نموذج في دبي sheekh maxamed bin raashid الجميع في الشرق الأوسط waxa uu tusaale ka bixiyey dubay ليس دو- waxa uuna dhammaan bariga dhexe ku dhiirigeliyey كثير in ay horumar samayn karaan ma ahan ka dubay ahaan oo keliya balse waa in intaasi ka badan ذلك dhaqaalaha ayuu sare u qaaday annaguna waxaan doonaynaa in aan sare u qaadno dhaqaalaha haddaynu nahay boqortooyada sacuudi carabiya dhammaan waxa ay nala doonayaan sare u kac dhaqaale يريد الجميع يتنافس على رفع رفع ال- السقف waxa uu magaca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo xagjirnimada kula dagaalamay diinta islaamka uu la yimid rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam لن نضيع 30 سنه من حياتنا في التعامل soddon sano kuma dayaceyno nolosheenna in aan ku bixinno lamacaamilka dhinac ka mid ah afkaarta xagjirnimada maanta ayaynu si deg deg ah u burburin doonnaa مع اي افكار متطرفه سوف ندمرهم اليوم وفورا
isaga oo kaashanaya koox ka mid ah ahlulbaadilka kuwa munaafiqiinta ah iyo calmaaniyiinta ayuu bin salmaan dhex muquuranayaa fala liddi ku ah islaamka haddaba maxay yihiin musiibooyinkii bin salmaan mas-uulka ka ahaa sannadihii lasoo dhaafay marka loo eego sida uu ku taamayo ee natiijada labada kun iyo soddonka midda koowaad ayaa ah in cadowga islaamka ee bari iyo galbeed ugu hiiliyey muslimiinta iyo dacaayadda qadiyaha islaamiga ah oo ay ku jirto mid falastiiniyiinta ay xooga ku haysato yuhuudda marka laga hadlayo bariga waxa uu dowladda shiinaha u fidiyey taageero si ay u sii xoojiso dhibaatada ay ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee iiqoor موقع نيوزويك الأمريكي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعرب عن دعمه للسياسة الصينية المتمثلة في إقامة معسكرات اعتقال لمسلمي الأويغور بالصين shabakadda new york ee maraykanka ayaa qortay in dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu ka hadlay taageerada uu u hayo siyaasadda shiinaha ee ku aadan in la dhiso xaryo la isugu geeyo muslimiinta eegoor ee shiinaha barta telefishinka shiinaha ayaa iyadana soo xigatay hadalka bin salmaan intii uu u socday kulanka isaga iyo madaxweynaha riyaad waxa ay si dhab ah u taageeraysaa mudnaanta ay biijin u leedahay ilaalinta amnigeeda qaranka iyada oo samaynaysa tallaabooyin looga hortegayo falalka xagjirnimo iyo argagixisanimada قال موقع التلفزيون الصيني قول ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الصيني أن الرياض تدعم حق بيجين في حماية أمنها القومي من خلال تدابير مكافحة الإرهاب والتطرف dhanka hindiya waxa uu garab iyo gaashaanba u noqday hinduuska si loo sii xoojiyo dagaalka xooggan iyo xaqdiga ka dhanka ah muslimiinta dulman iyada oo lagu andacoonayo inay yihiin argagixiso iyo kuwa xagjiriin ah كمان كل بلدين تجابه تحديات متشابهه ولها تطرف والارهاب وامن المحيط ال- الهندي نؤكد للهند dabcan labada dal waxa ay wajahayaan taxadiyaad isku wada mid ah oo ay ugu horeeyaan xag jirka iyo argagixisanimada iyo amniga badweynta hindiya waxaan hindiya u xaqiijinaynaa in aan diyaar u nahay in aan kala shaqayno haddii uu yahay dhanka sirdoonka iyo siyaasiga innaga oo kaashanayna dhammaan dowladaheenna تزيد العمل سواء في مجال الاستخباراتي او السياسي لتوافق جهود جميع دولنا We are ready to do anything that uh, will eradicate uh, terrorism, اي شيء بلا حدود anything without limits.
sidoo kale galbeedka ayay si cad ugu noqotay hiil uu ku tashado qodobada kale ee sababaya inay muslimiinta dalkaasi ku baxaan dowladda daaqiyadda ah waxaa ka mid ah sida uu soo gudbinayo isdaarka xukunka dhigashada wax aynu allah soo dejin islamarkaana hirgelisay wax loo yaqaano calmaaniyadda oo diin gaalo ah si cad oo aan qofka daahsooneen ayay ugu qabatay shicaarka shareecada si ay baadilkeeda ugu socodsiiso dadka muslimiinta ah sharciyadaasna u meelmariso iyadoo ku socota manhajka cilmaaniyadda sidoo kale waxay u gogol xaartay mashruuca caadiyiinta cilaaqada yuhuudda iyo dowladaha mandiqadda wuxuuna dowrka isku xirka iyo dhexdhexaadinta ka ciyaaray howlgalka caadiyiinta ee sacuudiga iyo cilaaqaadka saaxiibtinimo lala yeesho maamulka sahnuuniga waxa uu muuqaalku soo gudbinaya yuhuudiga hogaamiya maamulka sahnuuniga ee netanyahu oo qiraya arrinkan sidoo kalena ammaanaya binu salmaan
laakiin maanta waxaan doonayaa inaan cabbiro ixtiraamka aan u hayo dhaxal sugaha sacuudiga moxamed bin salmaan waxaan doonayaa in aan caddeeyo ixtiraamka aan ugu hayo ka qayb qaadashada in la gaaro heshiisyada afargeesoodka ee taariikhiga ah aynu gaarnay waana heshiisyada abraham haddii aan ahay ra-iisul wasaarihiinna waxaan si siman idinkugu garab taaganahay aniga iyo ashkhaas gaar ah oo ka mid ah yuhuudda waxaan markii ugu horreysay hawada sare ee sacuudiga u furnay diyaaradaha soo aada yuhuudda kani wuxuu ahaa marxaladdii ugu horreysay ee caddeen u ah heshiiskii ay gaareen yuhuudda iyo sacuudiga sidoo kale waxaynu samaynay safarro toos ah oo aynu ku tagnay makka si aynu u booqannay yuhuudda muslimiinta ay halkaasi ku sugan innagoo safarro gaggaaban ku maraynay inta u dhexaysa aasiya iyo yuhuudda
בנוסף אנחנו פעלנו גם לקדם טיסות ישירות למכה לאזרחי ישראל המוסלמים وtiisot mkutsarot waxa uu si weyn ugu dadaalay sidii uu caadiyan toos ah ula yeelan lahaa yuhuudda isaga oo kulamo la qaadanaya una ogolaanaya in ay soo booqdaan xitaa goobaha ugu sharafta badan dhulka dushiisa waxa uu sidoo kale dawaaqiidda carabeed ku taageeray in ay kacdoonnada lidka ah imaaraadka kala qayb qaataan caburinta shucubta iyo xarakaadka islaamiga ah sidoo kale caddeemaha uu soo tiri koobay muuqaalkan islamarkaana loo soo gudbinayo waxaa ka mid ah in dhaxal sugaha sacuudiga uu qaaday dagaallo fashilmay islamarkaana sababay dhimashada kumanaan ka mid ah caamada muslimiinta duqaymihii uu geystay ciidanka taxaalufka ee uu horkacayay sacuudiga ilaa sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun labaiyo labaatanka waxaa ku dhintay ku dhowaad sagaal kun oo rayd ah siddeed sano oo uu dagaal kaga jiro waddanka yemen ayuu hadda la kulmayaa jab dib u gorasho guuldarro ah uu ka goranayo dagaaladaasi maamulkan ayaa dhanka kale sii wada la dagaalanka dacwada islaamka isaga oo adeegsanaya dariiqooyin kala duwan sida daldalaada iyo xarigga culimmada ducaadda mujaahidiinta nabadoonnada iyo odayaasha qabaa'ilka waxa uu sidoo kale isku dayey kuna dadaalayaa tirtiridda iyo in uu baabi'iyo shacaacirta iyo madaahirta muujinaya shareecada islaamka ee waddankaasi sacuudiga sida reebidda xajka aadaanka masaajidda iyo keyrka lagu baahiyo masaajiddaas arrimaha kale ee bannaanka soo dhigay kufriga maamulka ee muslimiinta ku riixaya in ay ku kacdoomaan maamulka ahli sacuud waxaa ka mid ah inuu ku dadaalayo sidii dacwada islaamiga ah ay noqoto mid muuqaalkeedu yahay islaam uuna raalli ka yahay reer galbeedka sida waxaa loogu yeero dhexdhexaadka iyo in loo sameeyo xarumo loogu ololeeyo arrinkaasi نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه
keliya waxaan ku laabanaynaa wixii aan ku taagnayn islaamka qunyar socodka ah dhexdhexaadka ah ee u furan caalamka iyo dhammaan diimaha المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maraykanka ayaa lasoo gudbinayaa isagoo si cad u sheegaya in hadafkoodu yahay in sacuudiga uu ka hirgeliyo islaam ay iyagu korka maamulayaan islamarkaana sacuudiga uu middaasi ku gacansiinayo
mid ka mid ah natiijooyinkii ka dhashay shir madaxeedkii riyaad waxa ay tahay in la aas-aaso xarun lagula dagaalamo hadallada islaamiga ee xagjirka ah ee sacuudiga xaruntaasi way ka shaqaysaa waxaa la furay innaga oo halkaasi joogna xaruntani waxa ay leedahay dhowr canaasiir oo lagu wajihi karo fikirka xagjirka ah ee dunida mid ka mid a arrimihii aan isla kormeernay waxay ahayd inay qaadeen tallaabooyin ku saabsan waxaan ula jeedaa sacuudiyaanka arrinkaas oo ah inay faafiyaan kutub daraasadeed cusub oo laga dhigo madaarista halkaasi ku yaalla iyo masaajidda caalamka kutubtaasi waxa ay buuxin doonaan booska kitaabada qayimka ah ee laga helo halkaasi kuwaasi oo boorinaya fikirka wahaabiga xagjirka ah dhiirigelinayana adeegsiga awoodda waxaan ka dalbanay keliya ma ahan inay faafiyaan kutubta cusub ee waa in halkaasi ay ka saaraan kutubtii hore si aan u soo celinno kani waa tusaale xaruntani waxa ay dabooli doontaa qayb aad u ballaaran oo ka mid ah baraha lagu xidhiiro ee internetka iyo warbaahinta sidoo kale qaabka madaarista islaamiga ah ee lagu diyaariyo imaamyada dhallinyarada ah annagu maanta waxaan kula garab taagannahay furitaanka markaskaasi cusub oo ay ku jiraan halbeegyada cusub ee aan kula xisaabtami doonno kani waa mid ka mid ah shaqooyinka ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka kala shaqaysa sacuudiga iyo dowlado kale xilli xaruntan aynu ku tirinno mustawaha ugu horreeya ee shaqada
marka laga soo tago dhammaan arrimahan waxaa dhanka kale xusid mudan sidoo kalena isdaarka soo gudbinaya caburinta shacab lagana hor istaago inuu dalbada xuquuqdiisa ama inuu dhaleeceeyo fasahaadka iyo dhibaatooyinka waxayna falalka noocaas ah ku damiyaan xarig iyo maxkamadan gacan bir ah dadka loogu adeegsanayo odayaal beeleed ayaa loo xiray sababo ku aadan inay mucaaradeen kana soo horjeesteen hay-adda tamashlaynta iyo falalka afduubka ee ka dhanka horumarka iyo dadka waxgalka u ah bulshada muslimiinta culimadii ugu dambeysay ee hor istaagay qorshayaasha maamulka ali sacuud loo xiray waxaa ka mid ah imaamkii xaramulmakiga kadib markii uu si cad bulshada dalkaasi tooshka ugu ifiyey fasahaadka oo nidaamka faasidka ah ka hirgeliyey dalkaasi
كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضورهم حضور مهرجانات imise nooc oo raadad xun ah ayay dhalin doonaan in la aado mahrajaanno ay ka qayb galayaan dad caan ku ah inay waddamada ku meeraystaan sida dalalka reer galbeedka iyagoo aan wax waddan ah lahayn kuwaasi oo caba khamriga xirtana saliibka sidoo kalena ku tigri fala fawaaxishta addoommada allow kani waa ihaano iyo in laydinka dhigo sida reer galbeedka ma ahan madadaalo ee kani waa siibid bulshada laga siibayo isirkooda لا ترفيه هذا سلخ للمجتمع من هويته
ninkan ayaa ka mid ah ducaadi u istaagtay inay bayaaniyaan xaaladda dhabta ah ee dalkaasi uu marayo iyo tallaabada dadka waddankaasi ugu aadan arrimahaasi balse waxa uu ku biiray kolonyada ishaysata ee ku jeebeysan xabsiyada dulmiga ee maamulka ali sacuud si meesha loogu saaro cod ka soo horjeeda midka hoggaanka dhaaqiga ee maamulkaasi sidoo kale filimka mu'asasada almalaaxim ayaa soo bandhigaya mashruuca isdhexgalka ragga iyo dumarka iyo kaalinta muuqata ee reer galbeedka gaar ahaan maraykanka uu ku leeyahay fasahaadkaasi shacaacirta dhaqanxumada iyo ficilada liita ayaa loo sameeyey xaflada heeso ah mahrajaanka dabacaabudka iyo kuwa la mid ah oo waddanka loogu ekeysiinayo sida waddamada reer galbeedka fasahaadka ayaa leh qaybo kala duwan oo aan hal laba iyo saddex midna ahayn waxaa arrimahaasi qayb ka ah mashaariicda uu maalgeliyo maamulka binisalmaan ku baxa lacago aad u fara badan xilli dhanka kale burburinta guryaha iyo cadaadiska ka dhanka ah dadka ku xiran masaajidana joogto ka yihiin magaalooyinka sacuudiga barakicinta qasabka ah burburinta guryaha iyo masaajidda ayaa iyagana ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee maamulkan ugu egyahay dowladaha reer galbeedka iyo guud ahaan kuwa gaalada liiska dhibaatooyinka silsiladaha ah ee ay la kulmayaan muslimiinta sii dheeraanaya marba marka ka dambeysa ma jiro nidaam ay ku tiirsadaan dadka muslimiinta ah si uu ugu dhaciyo xaqooda qaar ka mid a dadka loo geystay dhibaatooyinkaas ayuu filimka soo gudbiyey cabashadooda kuwaas oo muujiyey heerka cadowtooyo ee uu dadka muslimiinta ah kula dhaqmayo maamulka ali sacuud qaybaha dambe waxaa ka hor inta uusan isdaarku ka soo muuqan sheekaalad baadarfi amiirka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta soo muuqanaya sheekh qaasim alriimi taqabalahullah oo ka hadlaya sida qoyska ahli sacuud isaga kala dhexgalayo dhaqanxumada lagu faafinayo dalkaasi iyo sacyigooda ku aadan raaligelinta gaalada reer galbeedka داهما نعنا هكذا قامت مملكة أسرة آل سعود وهكذا استمرت فلا يصعد sidaas ayay samaysay boqortooyada qoyska ala sacuud sidaas ayayna weli sii wadaan talana uma dhiibayaan ilaa qof ay raalli ka yihiin boqoradooda yahuudda iyo kirishtaanka maahine maanta waxaa dalalka ugu waaweyn ee muslimiinta sida dhulka xarameynka oo ah meeshii uu ku soo degay waxyiga madax looga dhigay jaasuus sida aabbihiisa adiradiisii iyo awowgii oo kale markay warbaahintu ka soo warramayso wuxuu aad ugu egyahay awowgiisa cabdilcasiis qaabka iyo dhaqanka waa sida awowgiis jaasuusnimada iyo radinimadana waa la mid وفعلا هو كجده في الخلق والخلق وفي العمالة والردة ومن شابه أباه فما ظلم gabagabada isdaarkan ayuu sheekh khaalad baadarfi amiirka mujaahidiinta jasiiradda carabta ku soo gudbinayaa waajibaadka saaran dadka ku dhaqan waddanka sacuudiga kuwaasoo ugu baaqay in ay maraan dhammaan wasaa'isha sharciga ah sida ay uga hortagaan kufriyaadka la doonayo in waddanka lagu soo kordhiyo وواجب الناس اليوم هو عدم الوقوف موقف المتفرج والساكت بل النهوض والخروج على هذه الزندقة والطغيان والظلم بالأمر بالمعروف waajibka maanta dadka saaran waa inaysan qaadan tallaabada kuwa fariistay ee aamusa balse waa inay istaagaan oo lagu baxaa zanaadiqada iyo daalimiinta iyo in la faro macruufka munkarkana la reebo iyadoo la adeegsanayo dhammaan qaababka sharciga ah iyo in loo istaago ka hortagga mashruucaas ka hor inta uusan xididaysan iyo in la isku dayo kacdoon lagu ridayo nidaamka sacuudiga oo aan sharci u haysan xaqa madaxtinimada mar weliba nala yimaada wax burinaya kuwa ugu horeeya aan la hadlayana waa culimmada iyo dalabatulcilmiga sidoo kale dadka xilalka haya iyo odayaasha dhaqanka weriyaasha iyo aqoon-yahanada ganacsatada iyo guud ahaan shacabka iyo qof weliba أصحاب المناصب والجاه شيوخ القبائل الإعلاميون والمثقفون التجار عامة الشعب كل بما يستطيع قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه رواه أحمد
وعلت سمانا ذلة وصغار ذقنا الأسى قهرا فويحك أمتي أين العلا والعز والإكبار ذقنا الأسى قهرا فويحك أمتي أين
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay dhulgariiro hor leh ayaa ku dhiftay waddamada maraykanka iyo gasakhistaan gobolka new york ayaa waxaa ku dhiftay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay saddex dhibic sideed waana dhulgariirkii ugu xooganaa ee ka dhaca dalka maraykanka muddo tobannaan sano ah sida ay sheegtay hay-adda sahanka dhulka ee maraykanka sida ay sheegayaan wararka laga helayo dhulgariirkan oo ku dhiftay bariga magaalada buffalo ee gobolka new york ayaa xuduuntiisa lagu qiyaasay saddex kilomitir oo dhulka hoostiisa ah warbaahinta maraykanka ayaa sheegaysa inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dhulgariirka balse ay jiraan khasaa'ir maadi ah dhanka kale wararka ka imaanaya dalka kazakhistan ayaa sheegaya in koonfurta dalkaas uu isana ka dhacay dhulgariir xoogan wasaaradda xaaladaha degdega ah ee dowladda kazakhistan ayaa soo warisay in dhulgariir xoogan uu aroornimadii hore ee maanta ka dhacay meel u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka shiinaha dhulgariirkan oo cabirkiisu yahay afar dhibic toddoba ayaa ilaa iyo haatan lasoo warin wax khasaare nafeed ah oo uu geystay tani ayaa imaanaysa xilli dhimashada dhulgariirkii shalay ay ku waabaristeen wadamada turkiga iyo suuriya ay tira beeshay waxayna wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in wadartagu dadkii ku dhintay dhulgariiradaas ay ku dhow yihiin lix kun oo ruux halka dhaawacuna uu kor u dhaafaya afar iyo labaatan kun ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله